Well, now we'll get one for Chloe. VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha juun ee sanadka laba kun iyo labalabaaatankana waa labilabaatan afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida deeq ay deeq raashiin ah oo iska soo ururiyeen gabdho oo la gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada puntland ilaahay mahaddiis maanta waa ku wareejinay insha allah biilaahi kariim wakhti yar bay gabdhahaas lacagtaa ku uruursheen wakhti yar gudahoodayna noo soo direen waa lacag aad u yar laakiin dee nafceeda kwaalitigeeduna saa u badan yahay dad yar ayaana uruurshay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kooxo ka qayb galay tartanka kubadda cagta hirshabeelle oo xaflad loogu qabtay magaalada jowhar kaalmihii heesaha ayaad iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ugu yaraan sagaal boqol iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay lix boqol oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo arbacada maanta ka dhacay gobolka buuraleyda ee bariga afghanistan ee koost oo u dhow xuduudda afghanistan mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhimashada iyo dhaawaca ay intaasi kasii badan karaan sida ay qortay wakaalada wararka ee associated press macluumaadka la hayo ayaa sheegaya in dhulgariirka oo cabirkiisa uu ahaa lix dhibic hal uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka qoos iyo bakistan dadaalada kooxaha samata bixinta ee gobolka qoos ayaa loo malaynayaa inay adkaan doonaan maadaama hay-ado badan oo caalami ah isaga baxeen dalka afghanistan kadib markii kooxda taalibaan sanadkii lasoo dhaafay ay la wareegtay xukunka muuqaalo laga soo duubay dhinaca bakistan ee xuduudda bari afghanistan ayaa muujinaya dad lagu qaadayo helikobtaro madaxa gurmudka deg deg ee afghanistan shariifuddiin muslim ayaa shir jaraa-id goorsi horreysa ku sheegay tirada dhimashada agaasimaha guud ee warbaahinta bakhtar ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in sagaashan guri ay ku burbureen bakistan islamarkaana ay darsano dad ah la rumaysan yahay inay ku go-doomeen burburka hoostiisa ku-xigeenka afhayeenka maamulka taalibaan bilaal kariimi ayaa sheegay in boqolaal ruux ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen masiibada laakiin faahfaahin kale oo dhimashada ku saabsan ma uusan bixinin ukrein ayaa soo warisay xalay in duqeymo culus ay ka dhaceen gobolka ay ku taalo magaalada safiradoniska iyadoo ciidamada ruushka ay ku dadaalayaan inay si buuxdo ula wareegaan bariga dalka ukrein madaxweynaha ukrein nicola zelenski ayaa khudbadiisa habeenlaha ku sheegay in xaaladda militari ee gobolka luhanshka ee bariga dalkiisa ka jirta ay tahay tii ugu xumayd tan iyo intii dagaalka uu bilowday isagoo intaa ku daray in ruushka uu laba jibaaray dadaalkiisa uu ciidamada ukrein kaga saarayo aagaasi afhayeen u hadlay milatariga ukrein ayaa sheegay in xaaladda maalinlaha ee safiira doniski ay tahay mid adag isagoo tilmaamay in ciidamada ruushka ay duqeymo cirka ah ku asqeeyeen fariisimada ciidamadooda ciidamada ruushka ayaa gacanta ku haya shan iyo sagaashan boqolkiiba gobolka luhanska sida ay soo warisay wakaalada wararka ee associated press ciidamada ukrein keliya ayaa halkaasi kaga sugan warshada kiimikada samaysa ee zot ee magaalada savira doniski madaxweyne zelenski ayaa sidoo kale sheegay inay adag tahay in la difaaco bariga ukrein laakiin wuxuu sheegay inay sii socon doonto iskacaabinta ruushka uu kala kulmayo ukrein dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownaya gabdho ku dhaqan dalka kenya ayaa lacago iska soo ururiyeen waxaa raashiin lagu iibiyey dad tabar yar oo ay saamaysay abaarta ka jirta dalka soomaaliya gaar ahaan bariga soomaaliya sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
gabdhahan oo ku nool dalka dibaddiisa gaar ahaan kenya ayaa deeq raashina soo gaarsiiyey dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha oo ku sugan miyiga magaalada qardho deeqdan oo isugu jidhay qudurduruuriga kuwaas wax ka tari doona nolosha iyo weliba helitaanka raashin dadkan ayaa horey ugu tiirsanaa xoolaha hadda waxaay wajahayaan xaalad nolol oo ka duwan midii hore maadaama ay saameyn ku yeelata abaaraha baahsan jimcaale cali geesod oo deeqdan ay soo wakiisheen gabdhahaasi ayaa u mahad celiyey isagoona fariin u diray dhallinyarada iyo weliba bulshada dalka dibaddiisa ku maqan si loo taakuleeyo dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha
maanta waxaan joognaa dooxada sanjilba insha allah biillahi kariim waxaanu meeshaan hadda u nimi inaan ka qayb qaadano dhibaato badan ayaa wadanka jidha oo dhinaca mataqaanaa miyiga iyo magaalada labadaba laakiin waxaan culayska saaraynaa dhinaca miyiga insha allah billahi kariim waxaanu maanta guddoonsiinay insha allahu dhadhan soddon iyo sideed qof sideed qof oo magaalada iyo soddon qof oo dooxada sanjilba ku nool raashin raashinkaasoo ay soo dhiibeen dad mutawaiina mutadawiciinah gabdho ku nool nairobi oo aan sagaal qof aan filaya inay ahaayeen noo soo wakiilatay oo noo soo dhibatay faadima yaasiin aadan samatar ilaahay mahadiis maanta waa ku wareejinay insha allah biillahi kariim wakhti yar bay gabdhahaas lacagtaa ku uruusheen wakhti yar gudahoodayna noo soo direen waa lacag aada u yar laakiin dee nafceeda iyo qualitigeeduna saa u badan yahay dad yar ayaana uruurshay waxaan markhaanti ka nahay insha allah biillahi kariim gudoomiya gobolka noola socda gudoomiya xun gobolka noola socda xildhibaan waxaa noola socda axmed xiir oo xildhibaanada maanta xilka wareejinaya ah dhammaan waxaanu ku wareejinay haddii dadkaas soo dhiibeen dadkaas oo u baahan oo dooxada sinjiba ku nool ilaahay waxaan uga baryaynaa ciddii abaalkaa la baxday oo lacagtaa la baxday in ilaahay khayr ugu bedelo wixii dhiba alla kaga qabto muraadkooda alla ugu sahro waxaana u sheegaynaa ciddii daawanaysa insha allah biillahi kariim kiliibkan iyo warbixintan daawanaysa in dadku maanta xaaladiisu aad ay u culus tahay marka waxaa la rabaa qofna yuusa wax la jeelaysan oo qofka waxaa laga rabaa dadku inay u kacaan dadkii weliba aad baa dhinaca kan gobolka karkaar oo kale aad baa waagii hore dadku ugu soo qaxay meeshii roob ka daay waaye maantana insha allah biillahi kariim dadkii waa ka noqday qaar ka mid a dadkii maanta deeqda la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyey dadka deeqda soo gaarsiiyey iyagoona sheegay in xilligii loo baahnaa ay ku soo beegantay in deeqdan maanta la siiyo waxaan keenahay khayrkan dadkii noo keenay rag iyo dumar wixii keenay wixii ka soo shaqeeyey khayr allaha siiyo oo khayr badan allaha ugu bedelo intaa ka sii badan anagu dad reer baadiyaa baanu nahay reer biyi baanu nahay annaga iyo xooluhu waa isku xiirsannahay baahidad iyo baahidunyaba haraad baa jira baahi fara badan baa jirta ilaahay dankiisa xaaladdu waa aad bay noogu adagtahay jiilaanku intaadna dhegaysanaysa intaad maqlaysa intii soo dhiibtay raashinkaa keentay iyo wixii ku soo tabcay iyo wix oo dhanna khayr allah ugu bedelo fara badan oo kasli badan ilaahay dankiisa ilaahay baa horta mahadle loo mahadnaqa ilahay odaan kuu mahadnaqa rabbiyo waxa mahadlah ilaahay baa jira loo mahadnaqo teeda kale waxaan u mahadnaqaynaa dadka keenay raashinka keenay waxa la baxaya sadaqa la baxaya inta ka soo shaqaysay ilahay idinkii godob bura allah ugu bedel khayr bura allah ugu bedel ilaahay waxaynu ka barina wax san ilahay inugu bedelo baahiyuna way iska badan yihiin waxa weeyaan dadka anagu reer miyaanu nahay baahiyu way iska badan yihiin xooluhu waa ma yihiin dadku waa iska baahaysan yahay waa taqaani waqtiga waqtiga waa lala socdaa bay la tahay nin weliba hadda ilaahna waa u mahadnaqna dadka raashinkaa noo keenay oo na soo tagaabayen dadka deegaanka ama dadka hadda halka jooga ama dadka maqlaaya midna ha ilaawinina ilaahay in la baryo oo roobdoon la sameeyo adcuuni astajib lakum yuusuf maxamed v o e boosaaso markana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal kaalmihii heesaha
jannada ifku waa haween agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey jannada ifku waa haween agtoda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey gayaan isku helaaniyo qoysya reer lama heleen haddanay haweenku jirin haddanay haweenku jirin haliyaygana way dhalaan hacogana way kabaan anfadabas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huuraan haweenku daryaloo canaan helaaniyo qoysya reer lama heleen haddanay haweenku jirin haddanay haweenku jirin haliyaygana way dhalaan hacogana way kabaan anfadabas bay dhaalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huuraan haweenku daryaloo canaan raggii haweenku maxay tabceen halgankii nolosha adkaa intay ku marin hilaac hadhoota maxay kaabeen qorrisnimana wax darin markay hagradeen raggii haweenku maxay tabceen halkay nolosha adkaa intay ku marin hilaac hadhoota maxay kaabeen qorrisanimana wax caqliga togan bay hagaan oo ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan oo ninkay ahayaan dareen aa waxay ku habaan jacay caqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dareen aa waxay ku habaan jacayl waxay ku habaan jacayl waxaan u hayaa abaal hadday edu intay jirtee haween ka rabow ka dhow aduun iyada hawlku culus habarrabe hoojin karaa hostiisa raboo hadhigin habarrabe hoojin karaa hostiisa raboo hadhigin aamiin aloo hadhigin aamiin aloo hadhigin haday edu intay jirtee haween ka rabow ka dhow adduun iyada hawlku culus habarrabe hoojin karaa hostiisa raboo hadhigin habarrabe hoojin karaa hostiisa raboo hadhigin aamiin allow hadhigin
intaasaan ku dhaafna heestaasi jannada ifka waa haween waxaa ku luuqeynayay qamar suugaani xaflad lagu dhiirigelinayo kooxihii ka qaybgalay tartanka xiriirka kubadda cagta ee hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane munaasabadan oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta mooliid macaane xaafadda horseed ee magaalada jowhar ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in lagu dhiirigeliyo kooxaha heerka labaad gaar ahaan kuwii ka qayb galay tartanka bisha ramadaan ee lagu qabtay xarunta maamulka hirshabeelle ee jowhar cayaartooyda kooxda heerka koowaad kasoo gudubtay ee baalguri ayaa waxay kusoo bandhigeen garoonka mooliid macaane dabaaldeg ay ku muujinayaan dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin hanashada koobka xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo ku qabtay magaalada jowhar waxaa madasha ka qayb galay marti sharaf kala duwan sida haldoorka kubadda cagta ee cuslaatay waxaana hadal ka jeediyey ciyaartooyda iyo kabtanka kooxda
anigoo ka mid ah ciyaaryahanada u ciyaara kooxda baalguri waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guulaysano koobka ramadaan kaab kaasoo ilaahay inoo suurgeliyey waxaan ku guulaysanay anagoo marnaba aan dhinaceen dhulka dhigin ma haddaasee dhan ilaahay u sugnaatay kadib waxay u sugnaatay guddoomiyaheenna oo kooxda yustreddish iyo macalinkeena macalin atoore iyo kabtankeena ee qurbe oo garabkay tagaan oo maxaa lalehay intaasoo dhan ee nagu saaciidan inaan ku guulaysano koobkan koobkani ma ahan midkii anaga noogu horeeyey balse waxaa dhowaan aan ku guulaysanay koobka zerebida kaasoo aan asigana aan ku qaadanay ambitin annagoo marnaba dhinaceen aan dhulka dhigin ma haddaasoo dhan ilaahay u sugnaatay intaasina waxaan ku helnay iskuduubni iyo annagoo samaynay aalmaynta fara badan taasoo noo suurtagelisay in aan ku guulaysano koobkan qiimaha badan iyo koob walbo degmadan laga dhigo hadda iyo wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano koob kasta oo degmadan laga dhigo zeera'a min degmo ilaa iyo gobol insha allah mar walba baalguri ha noolaato korna ha aato dhammaan waan salaamayaa tiimkayga baalguri aan aad iyo aad aan ugu jeclahay anigoo ah faad maxamed xaaji oo loo yaqaan faad qurbey anaka oo ah toban kooxood aan ka guulaysanay aan koobkiina gacanta aan ku dhignay annakoo wada jir ah oo isjecel oo isgarabsanayno ma hadda ilaaha u sugnaatay kasukow waxa mahadda iskale guddoomiyahayna oo sharafta badan oo qiimaha badan oo juhdigaa noogu soo bixiyey maskax iyo maalba iyo xooggiisa noogu bixiyey iyo macalinkayna oo subax walba noo soo dheelmanaya noo soo kacay juhdi noogu bixinayna caalimiintana siisan aan uu guulaysan lahayn koobkaas
koobka oo ramadaanka aan ku qaadnay tii kaloo horoo koobka hor u soo qaadnay labadii koob waa isdul yaalaan kaasna waxaan ugu soo qaadnay ilaahay kuma darnaas ilaahayna guusha noogu siiyey biyaan ka dheeleyni heerka oo labaad waxaana hadda ugu soo gudubni heerka saddexaad anigoo matalaayo waxaana ooga hadlaayaa maclimka baalguri oo magaceygana uu yahay cabdulqaadir atoore maclimuu atoore marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda dhiirigelinta ayaa waxay ku ammaaneen kooxda baalguri dadaalkooda iyo firfircoonnidii ay muujiyeen intii uu socday koobka heerka labaad ee magaalada jowhar
garoonka moliid macaan oo halkaan galabta joogno waxaan ka soo qayb galnay xadfaddan aad iyo aad qaymaha leh macaan badan ee kooxda baarguri koobkii oy qaaday lamaraamka soonka koobkii horena inbiidka ay ku qaaday kanna maasha allah alxamdulilah aadan uu faraxsannahay wallaahi alxamdulilah waxay u qalan tahay kooxdan maanta inbiitika ku qaadayso koobka waxay u qalan tahay in macnaha la geeyo zeera'a alxamdulilah rabbilcaalamiin maxamed cabdikariin maxamuud baroon oo u sharaxan xiriirka kubadda cagta magaalada jowhar ayaa qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo tababaraha kooxda ku ammaanay xirfadooda ciyaareed xalfaddan galabta waxaan mataqaanaa anigoo mataqaanaa sharaf weyna ii tahay inaan kaga soo qayb galo kooxda faca weyn oo magaca weyn ee baalguri oo heerka labaad koobkii heerka labaad ay ku soo guulaysatay haddana u gudubtay heerka koowaad ama siira'aada sharaf weyna ii tahay inaan xalfaddeeda maanta aan kaga soo qayb galo anigoo ah musharax maxamed cabdikariin maxamuud nuur baroon oo degmada musharaxa u ahay sidoo kale haddii aan hal iyo laba ka dhaho kooxda baalguri kooxaha kale waxay dheer yihiin sida hadda atoor ceemooy oo kale waa nin macalinka mataqaanaa baalguri sababtoo waxaa weeye nin halye isboortis ah marka uu macallin u yahay halye isboortis ama nin magac isboortis ku leh isboortiska ama ciyaartooyda kale dhaqankooda waa toosaya marka kooxaha kale waxaan ugu baaqi lahaa sida atoor ceemooy oo kale oo nin jikatoor oo kale ah inay macalinka iga tagtaan sidoo kale waxay dheer yihiin guddoomiye yuusuf oo xaqiiqdii isana ah nin magac ku leh degmada jowhar heerka maanta gaarsiisan ilaahay kasukow waxaa gaarsiiyey labadan shakhsi kooxaha kalena waxaa ugu baaqayaa inay mataqaanaa noocaasoo kale u dhaqmaan anoo jaaniskan kaga faa'iidaysanaayo xalfaddan waxaan kooxda baalguri ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad guusha ay ka gaareen koobkii ramadaanka waxaan leeyahay hambalyo
magaalada jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga xiiseeyo ciyaaraha kubadda cagta laakiin dhallinyarada magaalada waxay kuu sheegayaan in wax badan oo dhallinyarada ku dhiiragelin lahaa in xirfadooda ay sare u qaadaan aysan heli karin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascade oo jooga minnesota ayaa inoo haya
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya kooxda kubadda cagta ee bayer amuyenek ayaa awoodooda isugu geynaya siday ugu qancin lahaayeen ciyaaryahan lubandowski in uu kusii nagaado kooxda kubadda cagta ee bayer amuyenek weeraryahankan u dhashay wadanka poland islamarkaasina ahaa xidiga ay ku duusho kooxda bayer amuyenek ayaa dhowaan waxa uu shaaciyey in la gaaray wakhtigii uu kadiga rogan lahaa kooxda kubadda cagta ee bayer munik agaasimaha kooxdaasi xasan saale xamizaj ayaa waxa uu u sodcaalay wadanka poland halkaasi oo uu kulan foolkafoolah kula leeyahay soddon iyo saddex jirka reer poland ciyaaryahan lubandowski oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan dunida islamarkaasina labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ayaa haatan waxaa wararku ay sheegayaan in uu doonayo in uu qabto dhinaca iyo wadanka sbain wararka ka imaanaya wadanka sbain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee barcelona ay si weyn u dooneyso in uu tago gegida camnu ee magaalada barcelona dhinaca kale ilaa iyo hadda ciyaaryahan lubandowski ma aanu shaacinin kooxda uu doonayo in uu ku biro waana sababta ay kooxda kubadda cagta ee bayer munich weli u rumaysan tahay in xidigani uu yahay mid ka mida lafdhabarka kooxdooda islamarkaana awoodooda iyo wax kasta oo kooxdu ay kari karto ay isugu geyn doonto sidii robert lewandowski uu ugu sii nagaan lahaa gegida allianc arena kooxda kubadda cagta ee real madridna waxay laba tilaabo oo kale usoo qaaday dhinaca weeraryahanka reer ingiriis ee raxiim starlin ciyaaryahana starlin ayaa wararku waxay sheegayaan in laga yaabo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee manchester city toddoba-iyo labaatan jirkan u dhashay wadanka ingiriiska ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay aan boos rasmi ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahankan ayaa dhinaca kale kooxaha daydayiya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan raxiim starlin ayaa haatan waxaa horyaalla doorasho ah in uu sanadka ka dhiman heshiiska uu kula joogo kooxda manchester city uu sii dhammaysto iyo inuu isaga tago kooxdaasi uu ku biiro kooxdii ku qancisa inay ciyaaryahankan siinayso ka mid noqoshada koob iyo tobanka ciyaaryahan ee garoonka galaya kooxda kubadda cagta ee jelsea ayaa sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in ay awoodeeda isugu geynayso sidai ciyaaryahan cusmaan dambele shan iyo labaatan jirka u dhashay wadanka faransiiska ay u keeni lahayd gegida stanford bridge ciyaaryahankan ayaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaa la rumaysan yahay in uu isaga tegayo inkastoo bayer munich iyo b s g na ay kula loolamayaan ciyaaryahankan kooxda kubadda cagta ee chelsea arsenalna waxay shalay shaacisay in ay la soo wareegtay ciyaaryahan patrick viera labiiyo labaatan jirka u dhashay wadanka bortugiiska ciyaaryahankan ayaa arsenal waxa ay kula heshiisay in muddo dheer uu kooxda kubadda cagta arsenaal ka mid noqdo waxaana ugu kacay lacag gaaraysa soddon iyo afar milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan ayaa waxauu xilciyaareedkii lasoo dhaafay u saftay kooxda kubadda cagta f c borto toddoba iyo labaatan kulan afar iyo toban kubadood oo uu dhigay ayaa shabaqa lagu hubsaday halka lix goolna uu dhaliyey laakiin ciyaaryahankan ilaa iyo hadda weli lagama wicin ka mid noqoshada xulka qaranka ee wadanka bortugiiska tababaraha arsenaal ayaa soo dhoweeyey hanashada ciyaaryahankan oo ku tilmaamay inuu yahay mid xirfadiisa kubadeed ay aad u sarrayso islamarkaana ay arsenaal u tahay guul weyn oo usoo hoyatay haddiiba ay kooxo badan oo kula tartamaya ciyaaryahankan kasoo faramaroojisay waxaanse la ogeyn ciyaaryahankan da-da yar waxa uu kusoo kordhin karo kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo aad ugu baahan ciyaaryahaano gaarsiisa kooxdu haatan halka ay fadhiso ciyaaryahankan ayaa la rumaysan yahay inuu ka ciyaaro qadka dhexe waxaana booska ay isku haystaan baa laleeyahay wiilka reer norway ee odhiga lama oga inuu booska kala wareegi doono iyo in kale waaga dhegeystayaal xubintaana ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya haatan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay warkii cayaaraha markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luuqeeyo nuurcadde ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo